dadkan oo qaarkood ka yimid dalka Koonfur Afrika ayaa goobjoog u ahaa dhacdooyin halis badan oo ay kala kulmeen burcadda Koonfur Afrikaanka ah ayaa waxa ay ka hadleen dilalkii ugu dambeeyey ee dalkaasi loogu geystay dhalinyaro Soomaali ah waxa ay dhalinta ugu baaqeen in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan kuwa hadda joogana aysan aadin dalala shisheeye iyagoona ka hadlay dhibaatooyinka ay ku wajihi karaan waddamadaasi anigu waxaan dhihi lahaa nimayo iska daaya meesha annaga kaan idinka naqaana hadda arrintii waa xumaatay waxa waaye dilkii wuxuu noqday dil qabab kale oo aad argagax leh oo loo abaabulaayo warkii hore waxay ahayd xaaladdu wax tuugo ku saabsan oo iska dhordaayo weliba naftaada badkii hore kuu seergaraynaya laakiin hadda tuugga iyo qofkaas kale soo aadaya wax kaa raba kow waa inuu ku dilaaba uu nafta ku dhaafiyaa halkii iyo labada kale soo hara uu rabaa inuu la macaamilo marka arrimahaasu waxa weeye waa arrimo maaragtay wallaahi aad argagax u leh wiil aan hadda aqaano oo hadda weli waa waa jooga laakiin asxaab badan waa aqaano oo dhibaato loo geystay hadda wiila maxamed xasan laay oo xaafad noo jiray madiin degan jiray labada kun koo tobanka xabad dawrka loo urustay ilaa hadda waa cuniga waa barlaati waay xalaan dambo dhaqaaq mala xalaan laakiin waa dhaqaaq fiican yihiin waayo xag waxaa waye dilna kuu dheryahay xantidan waa laga dhaacaa nolol ku meelsid cibaado ku meelsid waxaan dhihi lahaa dhaan soomaaliyeed waddankaas ha u dhumina waddankii imaada waddankii anfaca aan leeyahay dalka koonfur afrika ayaa waxaa muddooyinkii dambe aad ugu soo badanayay dilalka loo geysanayo soomaalida ganacsiga u tagtay waddankaasi iyadoona ay hadda bilaabeen in ay dib isaga soo laabtaan dalkooda soomaaliya maadaama ay arkeen dhibaatooyinka loogu geysanayo dalalka shisheeye haba ugu sii darnaadee dalka koonfur afrika